alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirnay kitaabkii shamaa'ilu nabiy sala allahu aleyh wasalam ayaynu ku soo jirray khaas ahaan waxaynu joognay baabkii ku saabsanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dharkiisa ku saabsanaa xadiidka lix iyo lixdanaad qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa cabdu bnu xumaydin qaala xadasanaa cafaanu bnu muslimin qaala xadasanaa cabdullaahi bnu xasaan alcambariyu can jaddatayhi duxaybata wa culayba can qaylata binti makhramata qaalat ra'aytu nabiya sala allahu alayh wasalam wa calayhi asmaalu mulayatayni kaanataa bizacfaraan waqad nafadathu cabdu bnu xumayd waa imaamkii iqada ahaa ee xaafidka ahaa weeye bukhaari tacliiqun buu wax ugu wariyey muslim iyo tirmidi ayaa wax u wariyey cafaan ibnu muslim isagana waa soo marnay waa nin iqo oo sabti ah oo xujo ah weeye asxaabuulkutubi sitana waxbay u wariyeen cabdullaahi ibnu xasaan alcambari axaadiistiisu ma badna axaadiis yar buu soo wariyey bukhaari adabulmufradka ayuu wax ugu wariyey abu daawuud iyo tirmidina waxbay u wariyeen rag badan oo iqaada kolley wax ka wariyey xaafid ibnu xajar wuxuu yidhahdaa waa maqbuul buu yidhaahdaa maqbuulna isilaax gaara ayuu ka leeyahay xaafid ibnu xajar oo taqriibka hadduu yidhaahdo ninkaasi waa maqbuul wuxuu u jeedaa siduu muqadimadaba ku caddeeyo ku sheegay waa maqbuulun xaysu yutaabacu waila falayinu lxadiid wuxuu maqbuul yahay oo xadiiskiisa la aqbalaya marka waxaway mutaabaca u helo cid kale ay ku raacdo oo cid kale la soo wariso haddii kale wuxuu noqonayaa miduu xadiiskiisu daciif yahay buu noqonayaa jilicsan yahay markaa saas yadaa buu istilaaxan yidhaahdaa culammada kolley culammadii hore wax tawsiiqiyey lama hayo marka laga reebo imaamu dahabi oo isagu markaa kitaabkiisa kaashifka ayuu wuxuu ku yidhi waa iqa ayuu ku yidhi waa iqa ayuu markaa ku yidhi laakiin culammadii hore wax tawsiiqiyey lama hayo xaafid ibnu xajarna waa maqbuul buu odhanaya xadiiska marka xaafid ibnu xajar uu yidhaahdo raawiga soo wariyey waa maqbuul lama quweeyo haddii aanu markaa dariiq kale iyo wax kaloo xoojiya aanu helin laakiin rag badan oo siqaada oo qaarkood a'immo yihiin ayaa wax ka wariyey oo abu daawuud atayaalisi ka mid yahay oo markaa muuse tabudaki ka mid yahay oo uu ka mid yahay cabdullaahi mubaarak ka mid yahay rag badan baa wax ka wariyey rag badan ayaa wax ka wariyey qaarkood waxay sheegeen toban markaa in ka badan inay wax ka soo wariyeen saas aawadeed albaani waagii hore xadiidkan uu daciifiyey sanadkiisa laakiin akhiiran waagii dambe wuxuu ku dembeeyey inuu xadiidka taxsiiniyo oo fii bacdi kutubihi wuu taxsiiniyey sababtuna waxay tahay qaacidada wuxuu ku socdaa haddii yacni shakhsiga raawiga ah aan la jarxin ee ay tahay jahaalo ama la garan waaye iyo wax la mida hadday tahay oo cadaaladdiisa aan la ogsoonayn laakiin cid jarxisay oo wax kale ku jarxisay aan la haynin ruwaad fara badan oo siqaadina ay wax ka wariyeen axaadiistiisana wax la inkiro oo la istinkaaraa aynay ku jirin axaadiisuu soo wariyey waa la tawsiiqiyaa qaacidada caynkaasna wuxuu ka qaatay imaamu dahabi ayuu ka qaatay oo imaamu dahabi ayaa wuxuu odhanayaa yacni haddii raawiga saddex markaa siqaada iyo wax ka badan ay wax ka wariyaan saddex siqaad ah iyo wax ka badani jamac siqaadi hadday wax ka wariyaan uuna markaa waxa wax lagu inkirana axaadiistiisa aynay ka muuqan sabab kalena aan lagu jarxin oo jahaalo mooyaane wax kale aan lagu jarxin wuxuu noqonayaa iqa ayuu noqonayaa qaacidada caynkaasa xaafid ibnu xajar markii hore waa ictiraaday oo waxau yidhi jumhuurka ayuu saa u nisbeeyey imaamu dahabi markuu sheegayey wuxuu odhanayaa jumhuurka culammadu saasay qabaan markaasuu dabeedna tacaqubaya xaafid ibnu xajar oo odhanaya iska daa jumhuurku inay qabaane cid sheegtay markaysaa waxaan ma hayno laakiin wuxuu odhanayaa haa way jirtaa hadduu mashaayikhda ka mid yahay marka dambe ayuu qirayaa marka tuu sheegayena xaafidu dahabi waxay ku saabsanayd waa nin marka waxa weeye cilmiga macruuf ku ah oo mashaayikhda ka mida kuu sheegaya kaas weeye rag badan oo markaysaga noocaasoo kale ah oo cid tawsiiqisay aynay markaa hore u jirin oo xaafid ibnu xajar ama dahabi ama culammada kale la midka ay tawsiiqiyeen baa jira qaacidada noocaasoo kale ay u mareen marka calaa kulli xaal qaacidada wuxuu ku balballaaraya oo kaga hadlaa marka albaani kitaabkiisa tamaamuulminna fi tacliiqi calaa fiqhi sunna ayuu kaga hadlaa maalik ibnu abilkhayr in la odhan jiraan filaya raawigu kaga hadlaayo bal xadiisulcajni markuu ka hadlaayo tamaamulminnaha u noqo calaa kulli xaal ninkan cabdullaahi ibnu xasaan alcambari haddii marka waxa weye la yidhaahdo waa maqbuul oo istilaaxa ibnu xajar lagu socdo oo tawhiiq markaysagaa muctabaroo weyn aan lagu tegin yacni markaa oo maqbuulnimada ziyaado ka ah waxay noqonaysaa xadiidka sanadkiisu inuu daciif noqdo wa ilaa haddii la aqbalo isaga oo la yidhaahdo waxa weeye xadiiskiisa waa la taxsiininaya wax nakaari haddayna ka muuqan wuxuu noqonayaa xasan ayuu markaa noqonaya can jaddatayhi duxaybata wa culayba xaaluu ka warinaayo labadiisii ayeeyo oo duxaybe iyo culaybo kala ahaaday labada mid walba xaafid ibnu xajar wuxuu ka odhanayaa waa maqbuula ayuu ka odhanayaa bimacnaa waxa weeye waa siduu markaa ka yidhi cabdullaahi ibnu xasaan inankay ayeeyada u yihiin siduu ka yidhi ayuu markaa iyagana ka odhanaya waa labadiisii ayeeyo midna marka waxa weeye aabbihii bay dhashay midna hooyadii ayay dhashay yacni markaa labadiisii ayeeyo ayay ahaayeen inta isaga u warisay in la eg baa iyagana u wariyey oo bukhaari fi ladabi almufrad iyo abu daawuud iyo tirmidi ayaa wax u wariyey mid walibana waa maqbuulo mid waliba oo maqbuulo shamaa'ilka tirmidi waxaa ku dhacay magacyadooda duxayba iyo culayba in la kala odhan jiray ha yeeshee sunanka abi daawuud waxay ugu dhacday yacni can jaddatayhi duxaybata wa safiyata bintay culayba yacni duxayba iyo safiya oo ilmo culayba ah saasay markaa sunanka abi daawuud ugu dhacday wa kadalika jaamica tirmidina saasay ugu dhacday tirmidi baa iskhilaafoo shamaa'ilkana wuxuu u sheegay duxaybe iyo culayba inay labadii ayeeyee cabdullaahi ibnu xasaan ay ahaayeen jaamiciisa ama sunankiisa sidaad u taqaanno yacni kolba sidaad u taqaanno yacni waxay ugu dhacday si waafaqsan abi daawuudka sunankiisa siday ugu dhacday oo ah duxaybata wa safiyata bintay culayba oo culayba wuxuu noqonayaa yacni aabbahood buu noqonayaa culaybana markaa ismu imra'atin maahe waa ismu rajul marka duxayba ayaa ina culayba ah safiyana waa ina culayba marka waxa weeye waa laba hablood oo markaa walaalo ah aabbahoodna culayba la odhan jiray aabbahoodna culayba yacni la odhan jiray oo waa culaybatu bnu xarmalah ibni cabdillaahi ibni iyaas marka culayba sida markaysaga shuraaxda qaarkoodba ay bayaaminayaan aabbahood buu ahaa labadan ayeeyana cabdullaahi ibnu xasaan bay ayeeye u ahaayeen midna xagga aabbaha midna xagga hooyada midna xagga aabbaha midna xagga hooyada marka waxa weeye laba habarwadaag ah oo laba walaali kala dhaleen oo duxaybiya safiya ay kala dhaleen oo habrawadaag ruma ahba isguursaday yaa markay isguursadeen dabeed waxay iska dhaleen cabdullaahi ibnu xasaan ayay iska dhaleen sidaasaa marka waxaa weeye labaduba ayeeye ay yihiin labadubana wax waa walaalo calaa kulli xaal yagu waa iskabayaan maadaama laba maqbuulo ay ahaayeen yacani way isqu weynayaan marka iyaga waxba lagu cillayn maayo way isku ladhan yihiin maxay ahayd maqbuulun xaysu yutaabac wailaa falayinu lxadiid soo ma aha mid walba mutaabacay haysataayo ta kalaa mutaabacaysoo ku raacday marka halkaa way iska kabayaan laakiin meesha markaa sanadku uu naqdiga ka leeyahay ama naqdi ka yeelan karaa waxa weeyaanoo keliya cabdullaahi ibnu xasaan alcambari laakiin sida dahabi haddii lagu socdo wuxuu noqonayaa xadiidku inuu xasan yahay can qaylata binti makhrama waxay ka warinayaan qayla oo markaa ina makhramo ah iyadu waa saxaabiyad weeye waxayna u tahay labadan ayeeyay u tahay oo duxaybe iyo markaa safiya ilmo culayba ama sida inoo qoran duxaybe iyo culaybe haddii la kala odhan jiray waxay u tahay ayeeyadooda saxaabiyaday wax ka warinayaan can kaylata binti makhrama xadiidkani mar labaadna iyagoo riwaayadan oo kale wax lagu warinayo oo waa dheeraaye markaysaga wax kale loo soo qaadanayo ilaa wa filxadiisi qisatun tawiila ku sugnayde ayuu mar dambe inugu soo noqon doonaa raqamkana wuxuu inoogu iman doonaa boqol iyo toddobiyo labaatan raqamka ah ayuu inoogu soo noqon doonaa in sha allah qayla binti makhrama waxay tidhi ra'aytu nabiya sala allahu alayh wasalam waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam wa calayhi asmaalun mulayatayni waxaan arkay walxaal waa wawaawul xaal calayhi korkiisa ay ku sugan tahay asmaalu mulayatayni laba maro oo duug ahi ay ku sugan yihiin asmaal waa jamcu samal waa sida sabab asbaab oo kale samal asmaal marka waxaa la yidhaha athawbu alkhalaq marada markaa waxa weeye yacni duugowday ee waxa weeye idlaadka iskaga dhow ayaa la yidhaahdaa yacni markaa saman la yidhaahda asmaalla lagu jamciyaa marka laba maroo baaliyoobay oo duugaabay oo dee inay idlaadaan ku dhow ayaa markaa ku sugnaa korkiisa kaanataa labadaa maroo ahaa bizacfaraan zacfaraan qaar ku sugan yahay ahaa yacni waagii hore zacfaraan markaysagaa la mariyey laakiin hadda marka waxa weeye waa duugaabeen oo waxay ku dhow yihiin inay markaa waxa weeye idlaadaan bay isku dhow yihiin idlaad bay ku dhow yihiin yacni midabkii iyo markaysaga waa ka khafiifo waa ka yaraada waqad nafadathu waxa ka tuurtay oo ka daadisay midabkii yacni samalka yacni asmaalka bimacnaa duugowga ay duugaabeen ayaa markaa midabkii ka baabi'isay oo markaasaa midabkii ku yaraaday yacni midabkii markaasuu ku yaraaday waqad nafadathu waxa ka duulinayana waxaa loo jeedaa waxa weeye waa duugowga ay duugaabeen ayaa markaa ka duulinaya kaanataa bizacfaraan ay kaanataa masbuuqatayni bizacfaraan qaar lagu sibaaqeeyey zacfaraan bay ahaan jireen waqad nafadathu ay waqad nafadat alasmaalu yacni duugowgu wuxuu ka markaa baabi'iyey azacfaraan midabkii zacfaraankuu ka baabi'iyey oo markaa raad yar mooyaane wax kale kuma hadhin nusqo kale waxaa ku sugnayd waqad nufidataa nufidataa haddii la yidhaahdana midabkii baa laga baabi'iyo yacni markaa laga duuliyaa laga tilmaamaya oo midabkii zacfaraanku ee dhalaalayay kuma baaqi ahoo kuma sugna macnahaasaa laga tilmaamaya wa fi lxadiisi qisatun tawiila xadiiskana waxaa ku sugnayd qiso dheer baa ku sugnayd xadiiskana markaa abu daawuud iyo tirmidiba xadiiska waa soo wariyeen oo labadooduba waa soo wariyeen tirmidina waa taxsiiniyey marka maryaha zacfaraan kale waa hore waa loo diiday oo axaadiis diidaysaa jirta oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ku diiday haddii la yidhaahdo nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaamuu reebay marada zacfaraan kale maxaa lagu xambaarayaa tan waxaa la odhanayaa xadiisku haddaanu asixin oo uu daciif yahay oo wejigaa lagu socdo dee daciif saxiix ma caarido axaadiista reebaysaa maryaha zacfaraan kale ama casfar kale ama zacfaraan kalena waa axaadiis sixaaxa oo saxiixiyada ku soo arooray weeye marka daciifku radin maayo ama marka ma uma beegtoomayo ama kama hor imanaayo axaadiista saxiixa haddii la yidhaahdo xadiisku sida culammada qaar ay soo dhoweeyeen ama tirmidi ha noqoto ama albaani ha noqoto ama baaxisiinta qaarkoodba ha noqotee oo waa xasan la yidhaahdo maxaa lagu xambaarayaa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa inay tahay qabla annahyi waa qowl qowl labaad waxaa la yidhi midabkii waa ka duulo waa tan riwaayadu tilmaamayso inay duugaawga uu duugaabeen yacni midabkii uga tegey oo raad yare ku baaqi noqday oo marka sidaasoo kale midabkii zacfaraanku ka baaba'o oo asar yar mooyaane wax kale ayna ku baaqi noqon oo lagu garanaayo waa in la mariyey zacfaraan laakiin hadda markaysaga dhalaalkii zacfaraanku aanu ku sugnayn yacni waxay ku tusinaysaa inaanu dhib aynay lahayn xaaladda noocaasoo kale ah culammada qaarkood sidaasay ku xambaareen wakhtiga markaa midabka zacfaraanku u dhalaalayo ku sugan yahayna axaadiista nahiyaysaa lagu xambaaraya ama qabla nahyi baa lagu xambaaraya inuu sida nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam sidaas aawadeed bayna iscaariday xadiiska toddobiyo lixdanaad qaala imaamu tirmidiyu xadasanaa qutaybatu bnu saciidin qaala xadasanaa bishr bnulmufadali can cabdillaahi bni cusmaana bni khusaym can saciid bni jubayrin can ibni cabbaasin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam calaykum bilbayaadi min asiyaabi liyalbasha axyaa'ukum wakafinuu fiiha mowtaakum fainaha min khayri siyaabikum qutaybatu bnu saciid horeynu soo marray maraar cadiida ayaynu soo marray bishr bnu mufadal waa bishr bnu mufadal ibnu laaxiq alraqaashi waa nin siqo oo sabtiya weeye asxaabu lkutubi sittana waxbay weriyeen cabdullaahi ibnu cusmaan ibni khusaym isaguna waa nin markaas saduuqa weeye asxaabu lkutubi sittana waxbay u wariyeen marka laga reebo bukhaari oo tacliiqun ugu wariyey mooyaane inta kale waxbay u wariyeen bukhaari marka isagoo musnad ah xadiiskiisu ma werin laakiin tacliiqan buu ugu wariyey inta kale se waxbay u wariyeen waa nin saduuqoo run badan weeye saciid ibnu jubayr waa imaamkii macruufka ahaa ee taabiciga ahaa weeye marka xadiiska sanadkiisu waa saxiix weeye xadiiska sanadkiisu waa saxiix weeyaan tirmidi jaamiciisa waa ku soo wariyey xadiiskan waxaanuu idhi waa xasanun saxiix wakadalika ibnu maajah waa soo wariyey wakadalika waxaa kale oo soo wariyey yacni marka abu daawuud iyo ibnu xibbaan iyaguna waa soo wariyeen weliba marka waxa weeye xadiiskan iyo xadiis horeynu soo marray ayay markaa kulmiyeen sanadkan laftiisayn hore u soo marray oo xadiiskii ku saabsanaa ee indhakuusha ku saabsanaa baa raqamka in ku soo marray laba iyo konton nafsu hada sanad buu ahaa sanadka laftiisa ayuu ahaa ina khayra akxaalikum ilismid yacni markaa xadiiskii markaa indhakuusha ismidkii lagu indhakuulinaya ku saabsanaa buuyi marka kutubaha qaarkood labada xadiis maadaamay isku sanad yihiin iyagoo xadiis keliya ah bay u soo wariyeen oo labada ay isku daba xidhayaan calaykum bilbayaadi min asiyaabi liyalbasa axyaa'ukum wakafinuu fiiha mowtaakum fa innaha min khayri siyaabikum iyo indhakuusha markaysaga xadiiskii ku saabsanaa aynu soo marray labada xadiisba maadaamay isku sanad yihiin abu daawuud iyo ibnu xibbaanba waxay u soo wariyeen iyagoo markaa waxa weeye isku xadiis keliya ah bay u soo wariyeen xaakimna xadiiskan waa soo wariyey waana saxiixiyey calaa shardihimaa shardiga bukhaari iyo muslim ayuu markaa ku yani markaa saxiixiyey shardiga bukhaari iyo muslim wakadalika imaam axmed wuxuu ku soo wariyey sanad keliya ayuu labada xadiisba isugu geeyey waa yahay can ibni cabbaasin qaala qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam calaykum bilbayaadi min asiyaab nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam calaykum laazima hadda calaykum jaar iyo majruurha moodi oo khabar muqadama ha u qaadan maaha khabar muqadama waa ismu ficil amar weeye ismu ficil amar baa la yidhaahdaa calaykum ay ilzamuu bay la macno tahay laazima calaykum bisunnatii ay ilzamuu sunnatii calaykum korkiinay ahaatay ha u fasirin hada halaq ya waxa weeye calaykum waa ismu ficil amar weeye ismu ficil amarna waa dhacdaa in ba lagu gudbiyo waana dhacdaa mafcuulka toos in loo siiyo calaykum anfusakum ya marka waxaa weeye ba in lagu gudbiyana waa dhacdaa calaykum ay ilzamuu laazima bilbayaadi caddaanka laazima min asiyaabi xaal bayaadkaasi min asiyaabi dharka markaa uu ka ahaaday oo dharku ay cadcad yihiin liyalbashaa ha xidhaan axyaa'ukum kuwiinna nooli dharka cadcad ha xidhaan wakafinuu fiiha mawtaakum wakafinuu ku kanfa fiiha dharka cadcad mawtaakum kuwiinna dhintayna ku kanfa fa innahaa min khayri siyaabikum fa innahaa dharka cadcadi min khayri siyaabikum dharkiinna ugu wanaagsan bay ka mid yihiin dharkiinna ugu wanaagsan ayay ka mid yihiin waxaa laga qaadanayaa midabka caddaanku inuu fiican yahay oo dharka cadcad in la xidho waxaana la dharka cadcad nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in dharka ugu wanaagsan ay ka mid yihin fa innahaa min khayri siyaabikum waa cillada iyo sababta uu nebigu u amray waana amar amarkanna sunnanimaa looga jeedaa wujuub laga tilmaami maayo loogama jeedo inay waajib tahay oo dee haddii ay waajib ahaan lahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam midabo kale ma xidheen midabo kalena waa xidha marka sidaas aawadee amarkan waxaa looga jeedaa sunnanimaa looga jeedaa sunnanimo ayaa looga jeedaa marka dharka cadcadi isaga afdala in la xidho isaga fadli badan waxyaalaha u fadliga badan yahayna waxaa ka mid ah yacni waa dharka ugu wanaagsan waana ugu nadaafad badan yahay sida xadiiska soo socdaaba inoo sheegaayo fa innahaa atharu wa atyab yacni waxa weeye uskag ma qarsanayo dharka cadi midabada markaysaga qaarkood uskagyada waa qarsanayaa laakiin midabka cad wixii yare ku dhacaaba waa ka muuqanaya marka isagaa nadaafad badan isagaa wanaag badan yacni markaa sidaas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam waa amray meelaha majaamicda iyo meelaha la ysku imanayana dharka cadcad in la soo xidhaa waa fiican tahay hadday jumcayaasha tahay hadday markaa ciidaha tahay hadday markaysaga meelaha markaa jamciyada waaweyn ee la ysugu imanayo hadday tahay meelaha caynkaasoo kaleana aad bay usii fiican tahay dharka cadcad markaa in la xidhaa waxaa kale uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kuwiinna noolina ha xidhaan kuwa dhintayna ku kanfa kuwa dhintay laftooda in lagu kanfaa waa sunne dharka cadcad laakiin haddii waxa weeye midab kale lagu kanfana waa ansaxaysaa oo lama odhanaayo kafantii haddii marka waxa weeye dhar midab leh marka waxa lagu kanfo asixi mayso la odhan maayo saas aawadeed saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam wakhtiyada qaarkood dharka wixii la helo ayaa lagu kanfi jiray midabku doonaba ha noqdee oo dharyaraan baa iska jirtay oo saxaabada qaarkood xataa waxaa loo waayey kafan jidhkooda wada gaadhaa loo waayey oo saxaabadii qaarkood baa loo waayey markaasaa markaa xagga madaxa marka laga dhammeeyo marada ayaa addimadu muuqanayeen marka xagga addimada laga dhammeeyana madaxa muuqanayey markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xagga madaxa ka dhammeeya xagga marka addimadana yacni markaa wax wax saarsaara oo markaysaa marka waxa weeye yani dhir iyo wax la mida yani marka waxawe addimada ka saara yani saas yadaa ku yidhi calaa kulli xaal yani waxa weeye midabka aan caddaanka ahayn waa lagu kanfi karaa laakiin waxaa sunno ah in midabka cad lagu kanfo ayaa markaa sunno ah midabka cad in lagu kanfo ayaa markaa sunno ah nebiguna ficil ahaan waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam oo dharka cadcad waa xidhay axaadiista qaarkoodna waa ku soo aroortay marka qowl iyo ficil mid walba nebiga waa uga sugan tahay calayhi asalaatu wasalaam oo abidar alkhifaari wuxuu yidhi ataytu nabiya sala allahu alayh wasalam wa calayhi hawbun abyad waxaa nebiga u imi calayhi salaatu wasalaam isagoo maro cad xidhan ayaa nebiga u imi ayuu markaa u yidhi wahaakada xadiidka siddeed iyo lixdanaad qaala imaamu tirmidiy xadasanaa maxamed ibnu bashaarin qaala xadasanaa cabdiraxmaan ibnu mahdiyin qaala xadasanaa sufyaanu can xabiib bni abi haabitin can maymuun bni abi shabiibin can samurata bni jundubin qaala qaala rasuul ulahi sala allahu alayh wasalam ilbasu lbayaad fainaha aطhar wa aطyab wa kafinuu fiiha mowtaakum maxamed ibnu bashaar iyo cabdiraxmaan ibnu mahdiyin horeynu u soo marray sufyaanna waa sufyaan bnu waa sufyaan athawri weeye waa sufyaan ibnu saciid ibn masruuq athawri weeyaan shuraxda qaarkood waxay yidhaahdeen waa ibnu cuyayna saxna ma aha inuu ibnu cuyayne yahay laakiin saxdu waxay tahay inuu sufyaan athawri yahay ayaa saxan sababtuna waxa weeyaan sufyaan ibnu cuyayna xabiib ibnu abi haabit waxba kama warin haddana wuxuu wax ka warinayaa xabiib ibnu abi haabit buu ka warinayaa sidaas aawadeed waxaa tacayuntay inuu markaa yahay sufyaan athawri inuu yahay ayaa markaa tacayuntay xabiib ibnu abi haabitin waa nin hiqoo faqiiha weeye asxaabuulkutubi sittana waxbay u wariyeen maymuun ibnu abi shabiib waa maymuun ibnu abi shabiib arabaci weeye waa nin saduuqa oo runsheeg badan waana irsaal badnaa oo cid aan wax ka maqal ayuu markaysagaa yacni cancana iyo wax kaga warin jiray oo aanu soo gaadhin oo aan soo haleelin bukhaari baa adabulmufradka wax ugu wariyey muslimina muqadimada afarta asxaabu sunannadooday wax ugu wariyeen sunannadooda ayay wax ugu wariyeen marka xadiidka sanadkiisu waxa weeye waa saxiix tirmidina waa soo wariyey jaamiciisuu ku soo wariyey waxaanu ihi waa xasanun saxiix wakadalika xaakimna waa soo wariyey waana saxiixiyey wakadalika imaam axmed iyo nasaa'ina waa soo wariyeen marka xadiidkani waa xadiis saxiixa weeye samuratu bnu jundub jundab iyo jundub daalka in la godo iyo in la kordhigo labadoo ku bannaan asalka jundub waxaa la yidhaahdaa ayaxaa la yidhaahdaa laakiin magaciiyo ayaa laga dhigto dee waxa weeye markaa magac ahaan baa laysugu magacaaba waa calam marka samuratu bnu jundub wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ilbasu lbayaad ilbisuu ha odhan oo ba'da ha hoos dhigin waayo labisa yalbasu lubsan yacni waxa weeye labisa markay xidhashada tahay dharka la xidhanaayo waa labisa yalbasu baabu farixa weeye laakiin masdarkeeda lubsan ku imanaayo laakiin markay tahay khaladka wax laysku khaldayo la ysdhex gelinayo yada waa labasa yalbisu wala labasnaa calayhim maa yalbisuun aayaddaa markaad akhrido waxaad garanaysaa maadigii iyo mudaaricii baa kuugu jira taasi waa tii khaldista ahayd ta xidhashadii waa ka duwantao waa cagsigeeda yaa oo markay xidhasho tahay dee maadigeedana waa inuu bacda oo caynulkelimi ay hoos dhigan tahay markay mudaarica tahayna waa inay kor dhigan tahay laakiin markay khaldista tahay waa sida aayadda ku timi marka wax wax laysku khaldaya tahay walalabasnaa calayhim maa yalbisuun waa yahay ilbasuu xidha albayaada yacni dharka cadcad xidha yacni waxa weeye mancuudkii baa la xadfay alhiyaaba albiida macnuhu dhacaya kaannahu nafsa albayaad ay yihiinba dharkii cadcaddaabaa waxaa lagu magacaabay midabka caddaankaa lagu magacaabay kaannahu cayna lowni ay yihiin midabka laftiisii waxaa see loo jeedaa ahiyaaba albiida dharka cadcad xidha waa amar laakiin amarkan sunnanimaa looga jeedaa waayo ficilka nebiga sala allahu alayh wasalam baa ka leexinaya in wujuub looga jeedo fa innahaa athar wa atyab fa innahaa dharka cadcadi adharu yadaa nadaafad iyo tahaaro badan yadaa nadiifnimo badan wa adyabu yadaa wanaag badan wa kafinuu fiiha mawtaakum wa kafinuu ku kanfa fiihaa dharka cadcad mawtaakum kuwiinna dhintayna ku kanfa xadiidkanna wuxuu ku soo arooray amaruu nebigu amrayo calayhi asalaatu wasalaam siiqada amaree asalka ah waxay ku timaadaa yacni afar siiqo marka laba siiqo ka mida ayaa midna waxaa ku soo arooray xadiiskii hore midna waxaa ku soo arooray xadiiskan waayo siiqu alamri alasliya wa afar ficilka amar waa siiqo amaro asala almudaaricu almajzuumu bilaami alamri mudaarica lagu jasmiye laama alamarna waa siiqa amaro asala ismu ficili amrina waa siiqo amaro asala almasdaru annaa'ibu can ficlihi masdarka ka naa'ibkaa ficilkiisuna isaguna waa siiqo amaro asala weeye marka ismu ficil amar waxaa ku soo arooray xadiiskii hore calaykum bilbayaad laamulamri isagoo lena liyalbashaa axyaa'ukum waa mid labaad amrun bisiiqatii isagoo ahna ilbasu lbayaad waa mid saddexaad marka saddex waxa weeye siiqo oo siiqooyinkii amare asalka ahaa baa saddexduba ku yimaadeen yaa afar babay ahaayeene saddex ka midaa ku yimi xidha dharka cadcad weliba laazima marka waa sunna looga jeeda sababtiina waa laynoo sheego sababtu waa maxay fa innaha min khayri siyaabikum cilladaa waxa inoo sheegay xadiiskii hore xadiiskanna cillo labaad buu inoo sheegay fa innaha adharu wa atyab yadaa tahaaro iyo nadaafad badan yadaana wanaag badan imtihaal uu amarkaa qaadanayo qofka u sameeyaa yu'jaru calayhi waa laga ajar siinaya inuu dhar cadcad xidhay si gaara ajar buu ku helayaa waayo amarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu fulinayaa wuxuu noqonayaa marka ma'juur laga ajar siinaayo midabka cadina waa ka bidhaan dheer yahay midabbada kale yaa yacni midabbada kale waa ka qurux badan yahoo waa ka bidhaan dheer yahay waana midabka laynoogu dooray in dadka dhintayna aynu ku kafanno wa kafinuu fiiha mawta'kum wakadalika marka xajka yacnii ixraamkii waxaa u fiican waa laba go'o cadcad raggii inay ku ixraamtaan ama dumarku iyaguma soo aroorin in la amray inay markaa ku ixraamtaan yacni maryo cadcad inay ku ixraamtaan yacni midabkii iyaga markaa ay doonaan bay xidhan karaan marka waxa weeye raggii waxaa sunno ah inay ixraamkiina dharka cadcad ay ku ixraamtaan baa sunno ah xadiiska sagaal iyo lixdanaad qaala imaamu tirmidiy xadasanaa أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود أحمد بن منيع هرين صارغني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو سعيد الكوفي وي وأن الثقاء ومتقنة وحفظنا آذ وحفظه oo xifdigiisu aad u sugnaa asxaabu alkutubi sittana waxay u wariyeen aabbihii waa zakariya ibnu abi zaa'ida alhamdaani alwaadici wuxuu ahaa isaguna nin hiqa ayuu ahaa asxaabu alkutubi sittana waxay u wariyeen ha yeeshee waxa waye tadliis buu waqhtiyada qaarkood yala samayn jiray inuu xadiisa aanu qof ka maqal inuu siiqada cancano kaga wariyo marmarka qaarkood waa dhici jirtay muscab ibnu shayba waa muscab ibnu shayba ibnu jubayr weeye alcabdari culamada qaarkood waxay sheegeen markiisa markaa xoogaabay kolle xifdigiisa ka yaro sheegeen culamada qaarna waa tawsiiqiyeen muslim iyo afarta asxaabu sunan baa wax u weriyey imaam muslimna saxiixiisa ayuu wax ugu weriyey ahlucilmiga qaarkoodna way tawsiiqiyeen laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu odhanaya waa layin alxadiid yacni saasuu odhanaya safiya bintu shayba alcabdariya iyadu waxa weeye waa saxaabiyad weeye oo min siqaari saxaaba ayay ka mid ahayd waa min riwaayati saxaabiyatin can saxaabiya waa saxaabiyad saxaabiyada wax ka warinaysa yacni weeye xadiidka sanadkiisu waa qawi muslimna saxiixiisa ayuu ku soo wariyey muscab ibnu shaybana muslim laftiisa ugu warinaya xadiiskan marka waxa weye waa saxiix weeye wakhtiyada qaarkood bukhaari iyo muslim waxay sameeyaan rag markaa xifdigooda wax ku yara jiraan ayaa axaadiistooda ay ku sameeyeen intiqaa axaadiista aynay ku khati'in ay saxdii asiibeen bay ka doortaan oo axaadiistooda ka xushaan markaasaa dhacda axaadiista in la quweeyo oo la saxiixiyo iyadoo marka waxa weeye ay dhici karto axaadiis kale in wakhtiyada qaarkood laga hadlo caaisha waxay tidhi radia allaahu canha wa ardaaha kharaja rasuul ullahi sala allahu alayh wasalam daata khadaatin rasuulka sala allahu alayh wasalam baa soo baxay daata khadaatin ay khadaatan goor subaxnimaa buu soo baxay oo la yidhaahdo daata waa masiida litawkiid tawkiid baa loo ziyaadiyey ama muqxama siday ka cabiraan culamada qaarkood weji labaad waxay tahay in la waa asal oo waxaa loo jeedaa waqtan daata khadaatin waqti u saaxiiba subaxnimo daata khadaatin ay khadaatan goor subaxnima buu soo baxay wuxuu soo baxay wa calayhi waalxaal calayhi korkiisa uu ku sugan yahay mirdun maro dheere ay ku sugan tahay oo min shacrin ama min shacarin labaduba bannaan nahrin iyo nahar shacrin iyo shacar labaduba fasiix weeye maradaasoo min shacrin ama min shacarin yacnii dhogor riyaad ka samaysan yacni dhogorta wakhtiyada qaarkood baa dhar laga sameeyaa ama dhogortu markaa dhogor idaad ha noqoto ama mid riyaad ha noqoto shacar waxaa la yidhaahdaa dhogorta riyaha wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha aswaafku waa jamcu suuf waa dhogorta idaha ashcaarkuna waa jamcu shacar waa dhogorta riyaha awbaarkuna waa jamcu wabar waa dhogorta geela wahaakada intaba innaga dhogor bay inoo tahay luqada carbeed maadaama luqo weyn ay taho waasica yacnii dhogortii xoolahay mid walba magac gaar ah ay ku magacowday laakiin maadaama innaga luqadeennu ay iska yara cidhiidhi tahay yacnii intaba dhogorun baynu odhanaynaa magacii inooma kale leh inaynu marka ku qaydna uun mooyaane dhogor riyaad dhogor idaad dhogor yacnii saasun aynu u qaydna mooyaane magac gaaroo gaarkeeda loogu magacaabo iyadoo aan qayd la raacin lagu garanaayo dee innaga inooma laha haddana dee anigu markaa de kollay afkaygu gaaban kollay saan u haystaa saa weyi odayaashu dee hadday garanayaan iyagaa sheegi doonaa waa laga xanaaqayaa arrin ku saabsan luqadina waa cidhiidhi waa girta waa yahay wa calayhi mirdun wuxuu nagu soo baxay wa calayhi ay walxaal calayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam korkiisa uu ku sugan yahay mirdun maro dheere ay ku sugan tahay oo min shacarin yacni dhogor markaa riyaad ka samaysan yani dhogortii baa laga sameeyey marada go-anshaalka la yidhaahdo dhogor baa laga sameeyey saas aawood aad buu dugsoon yihi dhogor buu ka samaysan yahi haddii in yar saa loo gooyo faraqiisa oo dabka saa loogu rido yacni urtii dhogortoo sideedaa bay uraysaa ya dhogortiio sideedaa baa uraysa marka dhogor buu ka samaysan yahi wa calayhi mirdun wuxuu nagu soo baxay walxaal calayhi korkiisa uu ku sugan yahay mirdun mara ay ku sugan tahay oo min shacarin timo markaa waxaa ka samaysan waxaa timaha loo jeedaa dhogortii riyaha shacarkaasoo aswada madow aswadu iyo aswada labada waa loo dabdiyaa labada waa loo xarakeeyaa aswadu haddii la yahay mirdun baa laga sifaynayaa haddii la godo maradaasoo aswadu madow haddii marka aswado la yidhaahdana shacarkaa laga sifaynayaa yacni waxa weeye dhogortaa riyaha ahoo ee maradu ka samaysmeenadoo aswada madow marna tanwiinin maysidoo maa laa yansarif weeye ya maa laa yansarif weeye oo dee waxaa ku kulmay wasnu ficil iyo baa ku kulmay iyo wasfi baa ku kulmay markaa saas aawadeed maa laa yansarif buu noqonaya waayahay waxaa soo aroortay riwaayada muslim kharaja anabiyu sala allahu alayh wasalam khadaatan wa calayhi mirdun muraxalun min shacrin aswada iyo aswadu nebigu wuxuu nagu soo baxay calayhi salaatu wasalaam goor subaxnimo ah iyadoo korkiisa ay ku sugan tahay mirdun muraxalun muraxalun waa maxay riwaayada muslim baa kordhisaye waxa weeye sawir baa ku yaalla yacni markaa rarkii iyo ku saabsan yacni marka ayaa ku yaalla yacni suuratu rixaal ayaa ku sugan oo waxa weeye rixaalulibil yacni geel markaa waxaa la raray yacni kollay suuradii waxa nooli kuma sugnaa loo jeedaa laakiin waxaa laga tilmaamayaa rarkii inay ku sugan tahay suuradooda taasaa laga tilmaamaya oo min shacrin aswada ama aswadu calaa kulli xaal xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maro laga sameeyey dhogor laga sameeyey inuu xidhay xagga midabkana madow inay ahayd ayaa laga qaadanaya marka midabka madow in la xidhan karo maro markaa dhogor laga sameeyena in la xidhan karo ayaa laga qaadanaya xadiiska laga deliishanaya markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam midab iskuma gaaryeelin midabku doona ayuu xidhan jiray si ummadda markaa ay ugu waasic noqoto hadduu midab keliya xidhan lahaa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay dhib ku noqon lahayd ay odhan lahaayeen ma midabaa nebigu xidhan baan xidhanaya yacnii midabkuu xidhan jiray keliya ayuun baan xidhanayaa baa laga yaabaa inay ka iman lahayd markaa si aan taasi u dhicin ayaa marka waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni noocyada maryaha nooc walba markaysaa waa xidhay yacni markaa midab kastaba midab casaana midab caddaana midab madowa midab cagaara ha yeeshe wuxuu aada u yacni markaa u sunneeyey oo u amray yacni amar sunno ah midabka caddaankaa xadiiska toddobaatanaad qaal imaamu tirmidiyu xadasanaa yuusufu bnu ciisa qaala xadasanaa wakiicun qaala xadasanaa yuunusu bnu abi isxaaq can abiihi can ishacbiyi can curwata bni lmugiirati bni shucba can abiihi ana anabiya sala allahu alayh wasalam labisa jubbatan ruumiyatan dayiqata alkummayn yuusuf ibnu ciisa waa yuusuf ibnu ciisa ibnu diinaar weeye almarwasi waana nin siqaa weeye bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo nasaa'i baa wax wariyey kutubu sitana isaga mooyaane nin kaleo yuusuf ibnu ciisa layaha kuma jiro wakiic waa soo maray waa wakiic ibnu jaraax alru'aasi weeye yuunus ibnu abi isxaaq waxa weeye waa abu israa'iil waa nin saduuqoo run sheegid badan laakiin wakhtiyada qaarkood marmar yacni naadiroo qaliilah ayuu markaysaga wahmiyaa waxaana wax u wariyey asxaabuulkutubi sita dhammaantood waxbay u wariyeen marka laga reebo bukhaari oo juz'u lqiraa'a wax ugu wariyey inta kale kutabadooda muctamadkaa bay wax ugu wariyeen muslim iyo afarta asxaabu sunan bukhaarina juzu lqiraa'a bes ayuu wax ugu wariyey wuxuu ahaa min sikhaari taabiciin taabiciintii yaryarayd buu ka mid ahaa wuxuu wax ka warinayaa aabbihii abi isxaaq buu wax ka warinayaa abi isxaaqna waa soo marray abi isxaaq asabiici isna shacbi buu wax ka warinayaa shacbi waa camr ibnu sharaaxiil weeye waa ninkii imaamkee weynaa weeye oo culammadii taabiciintae waaweynaa ayuu ka mid ahaa ashacbi ayaa la odhan jiray caamir ibnu sharaaxiil baana magaciisu ahaa wuxuu ahaa nin siqa'a buu ahaa aadna u xifdi badan waxaa laga sheegaa inuu yidhi hal madow hal cad kuma xariiqin yacnii weligay ninka wax qortay ma ihi weligay ninka wax qortay oo axaadiistiiyo cilmiga u warinaaye sheegaayo nin qortay ma ihi xadiis lay sheegayna isma odhan maa mar labaad lagugu celiyo yacnii halkaa mar baan ku qaybi jiray buuri halkaa mar ayaan ku qaybi jiray marka aad iyo aad buu u xifdi badnaa culammadii taabiciintae waaweynayd buu ka mid ahaa curwat ibnulmughiira ibnu shucba isaguna waxa weeye waa nin siqaa weeye asxaabuulkutubi sittana waxbay u wariyeen ladaa'ifta sanadka xadiiska ku jira waxaa ka mida riwaayatulibni can abiih oo laba goor ku soo noqotay oo yuunus ibnu abi isxaaq aabbihii buu wax ka warinayaa mar labaadna curwatu bnu mughiira ibnu shucba aabbihii oo mughiiratu ibnu shucba ah saxaabigii ayuu wax ka warinayaa aabbihiina ah ayuu wax ka warinaya ladiifo labaad waa ku sugantao afar taabici oo wax kala warinaya baa xadiiska ku jira sanadkiisa waayo yuunus ibnu abi isxaaq waa taabici waa min sigaari taabiciin aabbihina waa taabici shacbina waa taabici curwatu ibnu mughiirana waa taabici marka afar taabiciin ah oo wax kala warinaya ayaa sanadka ku jira sanadkanna waa saxiix weliba bukhaari iyo muslimna waa soo wariyeen mughiiratu ibnu shucba waa saxaabigii macruufkaa weeye waa saxaabi ka mida saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ka mida weeyaanoo caan ah nebigana calayhi salaatu wasalaam cahdigii madiine ayuu u yimi dabeedna islaamay yacni qisa ayaa islaamadiisuna ay lahayd wuxuu ahaa saxaabi guur badan waxaa la yidhahdaa saddex boqoloo dumar ah ayuu guursaday dumarka afar afar buu u guursan jiray baa layidhi afar afar baanu u furi jiray baa layidhi yani afar buu mar wada guursadaa dabeedna afartii mar buu wada furaa ya mar buu afar dumara uu qabay oo doonaayo afartaba inuu furo ayuu u yimi dabeedna waa ammaanay wuxuu idhi waxaad tihiin qaar qurux badan akhlaaq wanaagsan yacnii eed iyo ceeb ma lihdin laakiin anigaa midlaaq ahoo furitaan badan waa iga fasaxantihin waa furantihin yacni si ayna u niyad jabin yagii waxba kama sheegin waa ammaanay eeddiina kor ku saartay ya culamada qaar baa yidhi may saddex boqol way ka badnaayeen qaar baa yidhi kun bay gaadhayeen calaa kulli xaal haddii wax la maqlo kolley waa dee buunbuunintu waa iska timaadaayo waxaa laga yaabaa in la sii mubaalaqa lagu sameeyaa suuragal ah mughiiratu bnu shucba waxa uu sheegay ana nabiya sala allahu alayh wasalam nebigu labisa jubbatan ruumiyatan dayiqata alkumayn in nebigu calayhi salaatu wasalaam labisa uu xidhay jubbatan koor inuu xidhay ruumiyatan ruum loo nisbeeyey yacni xagga iyo ruum lagu soo sameeyey ama reer yurubku soo sameeyeen oo dayiqata alkumayn labadeeda kum kumku waa halkan gacanta laga soo saaro ay cidhiidhi tahay halkan gacanta laga soo saarayo yacni markaa taasaa cidhiidhi ahayd xadiiska bukhaari iyo muslimna waa soo wariyeen riwaayaadka qaarkood oo saxiixa ku sugan sida saxiixa muslim waxay ugu timi jaa'a wa calayhi jubbatun shaamiyatun dayiqat lkummayn nebigu wuxuu yimi calayhi salaatu wasalaam iyadoo yacnii koodh shaam loo nisbeeyey uu korkiisa ku sugan yahay yacni isagoo koodhkaa xidhan marka waa shaamiya iyo waa ruumiya iscaaridi maayaanoo isma diidana waayo yacni waagaa hore shaam waxa haystay qolyaha ruum baa haystooo ka talinayey marka inay ruumiyo tahay iyo inay shaamiyo tahay way iswaafaqaysaa labadu way iswaafaqaysaa waxaa laga qaadanayaa yacni maryaha markaa jubbadoo kale in la xidhaa inuu nebigu xidhay calayhi salaatu wasalaam in la xidhaana markaysa markaa inay yacni markaa bannaan tahay weliba markaa maryaha gaaladu soo sameeyeen in la xidhan karo waayo ruumiya maadaama layi ruum dee gaalay ahaayeen haddana mare ay soo sameeyeen baa nebigu xidhay calayhi salaatu wasalaam waswaso in qofku la yimaado ma aha oo yidhaahdo gaaladu waxay soo sameeyeen marka hore waan iska maydhayaa oo maradii cusub waa inaan maydhaa waa inay nadiif tahay iyo in kale kala garan maayo haadihi waswasa alaslu fi ashyaa'i tahaara asal waxa u ashyaada tahaara u asla nebiga lagama soo naqlin calayhi salaatu wasalaam inuu maydhay intaanu xidhan ka hor inuu maydhay lagama soo naqlin marka waxaa laga qaadanayaa asalka maryaha inay tahaaro yihiin ayaa laga qaadanaya walow gaalaba ha soo samayso walow gaalaba ha soo samaysee asalkoodu inay tahaaro yihiin baa laga qaadanaya xidhashadooduna inay bannaantaha laga qaadanaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam ma diidin inuu xidho in xagga gaalada laga keenay daraaddeed oo gaala soo samaysay uma diidin ee asalkii ayuu istisxaabay asalkii ayuu markaa istisxaabay weliba xadiidkii hore waxaynu soo aragnay wa calayhi mirtun min shacarin aswad dhogorta laga sameeyey yacni maryaha walow gaalaba markaysaga ka samayso yacni waxa weeye ma noqonayso mid waxa weeye najaase iyo wax la mida lagu malaynayo ama lagu xambaarayo waayo yacni dhogortu ma nijaasowdo oo waxa weeye laa taxullu fiihi alxayaa nololi ma dhex degto saas aawadeed yacni markaa waxa weeye waxay noqonaysaa mid waxa weeye markaa yani daahir ay markaa noqonaysaa waa yahay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maryaha suufka ah inuu isku laasimiyey oo yacni iyaga keliya xidhan jiray dee wax jira ma aha yacni waxyaalo kala duwan buu nebigu xidhay calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed in la yidhahdo maryaha suufkaaba afdal ah ama ha la xidho ama wax la mida saasoo kale in la yidhaahdo yacni ma aha maryahana maryaha ee yacni fiican dadka markaysaga weliba yacni marka ahlufadliga ah ama dadka xoolaha ilaahay siiyey maryo wanaagsan oo kale inay xidhaan way fiican tahay ina allaha jamiilu yuxibu aljamaal yacni qofka markaysaga muuqaalkiisu dee inuu dayriyo marka waxawe ma aha oo qofka markaysaga waxawa ilaahay maal siiyey yacni inuu maalkii ka muuqdo waa shay fiican weeye shay fiican weeye si fuqaraduna ugu hagaagto dee ay markaysa markaa isaga u abbaaraan laakiin muuqaalkiisu dee inuu dayrinayo oo yacni markaysaga haylo yaroo xunxun dee uu soo xidho iyadou ilaahay u nicmeeyey oo markaysaa markaa maal fara badan siiyey oo dabeed markaa ayba dhacdo in laysiyaa waa miskiina wax siiya oo sadaqadda la siiyo sida dhacday tujaarta qaarkood in wax lagu sadaqadaystay rag malyaandheerra ah yacni markaa in sadaqad la siiyey saasoo kale dee inuu noqdo markaysaa waxa ma aha ina allaha yuxibu an yaraa ahara nicmatii calaa cabdih nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allah wuxuu jecel yahay raadka nicmadiisa inuu addoonkiisa ka arko ayuu jecel yahay oo addoonkii markaysa markaa wax wanaagsan uu xidho ayuu markaa allah u jecel yahay oo hadduu ilaahay qofka u nicmeeyey nicmadii waa inay ka muuqataa oo muuqaalkiisu aanu dayrin dharka marka la qaadanayo laba maqsid ama laba ujeeddaa loo jeedaa kow cawrada in lagu asturo waa looga jeedaa laba ziine iyo qurux iyo tajamulna waa looga jeedaa in la isku qurxiyo ina allaha jamiilu yuxibu aljamaal cibaadada lafteeda in loo soo qaato dharka wanaagsan way fiican tahay khuduu ziinatakum cinda kulli masjid quruxdiin iyo waxaa isku qurxinaysaan soo qaata masjid kasta agtiisa bimacnaa salaadaha waa in dhar wanaagsan lagu tukado dharka markaa la doonayo in lagu tukadaa waa inuu markaa noqdaa ama dharka la doonayo in la xidhaa dhar fiican waa inay noqdaan oo ka madhan maxduuraadka sharciga la diidaayo tashabbuh gaale la shabbahayaa waynayna ku jirin jinsiga kale ama nooca kale ekaysin laysu ekaysiinaya waynayna ku jirin cawradii inuu muujinaya waynayna ku jirin cawradii inuu ku dheggan yahay oo sawiraya waynaynu ku jirin ashyaada noocaasoo dhan waynu ka marhan yihin haddama aragtaa hadduu noqdo dharkii marka waxaa weeye mid tashabbuha oo jinsigu jinsiga kale shabbahayo jinsiga waxaan uga jeedaa yacni ragga iyo dumarka oo dhar baa raggu qaataa oo u khaas ah dharna dumarkaa qaata dharkii dumarku qaadan jireen raggu inay qaataan ma aha dharkii raggu qaadan jireenna dumarku inay qaataan ma aha lacana rasuulu ullahi sala allahu alayh wasalam almutashabbihiina min alrijaali biannisa'i waalmutashabbihaati min annisa'i bialrijaal sida xadiiska saxiixu uu sheegaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu nacdalay ragga shabbahaya isu ekaysiinaya dumarka waxa la ysaga ekaysiinayo waxaa ka mida yacni lebiska ka mida waxaa ka mida waxa la ysaga ekaysiinaayo hadalkaa ka mida waxaa ka mida waxa la ysaga ekaysiinayo dhaqdhaqaaqa ka mida oo sida dumarku u dhaqdhaqaaqaan ama xarakaadkoodoo kale in la shabbaho dee inooma bannaana lebiskoodoo kale in la xidhaa inooma bannaana siday u hadlaanoo kale in layska doondoono oo la raadiyo yacni markaa inooma bannaana yacni kullu daalika waa arrin inaga xaaraana waa min kabaa'iri dunuub wa kadaalika dumarkiina saasoo kale inay sameeyaan lagama rabo yacni markaa dumarkiina looma ogola inay markaa iyaguna raggii isu ekaysiiyaan oo yacni sida raggoo kale ay u hadlaan sida raggoo kale marka waxa weeye ay u dhaqdhaqaaqaan yacni xarakaadka markaysaa markaa raggoo kale ay doonaan inay shabbahaan sida lebiska raggoo kale ay lebistaan yacni waxyaalaha noocaasoo dhami oo waxyaala aan bannaanayn bay noqonayaanoo muxaram ah wakada tashabbuha gaalada la shabbahayaana inuma bannaana ina hadihi min hiyaabi alkufaari falaa talbasha marka tashabbuha laga hadlayana waxaa loo jeeda waxyaalaha khasaa'istaabaa laga tilmaamaya ay la gaar yihiin wixii mushtaraka ee ay wadaagaan gaale iyo muslim markaa qolo waliba ay xidhato oo aan markaa qolo aan la gaar loogu aqoon dee in markaa waxa weeye tashabbuhi ay soo gelayso maaha tashabbuhi ma soo gelayso laakiin yacni labisyada gaalada lagu yaqaano oo kale in la labisto waxay noqonaysaa midaan inoo bannaanayn bay noqonaysaa sida xadiiskanba laga qaadanay saxiixa ina hadihi min hiyaabi alkufaari falaa talbasha yacni taas xadiiskaasiba ku tusanaya waxaa kaloo laynoo diidayaa dharka cawradii muujinaya dumarkana jidhkoodu waa cawro jamaahiirtu waxay ka reebaan wejigiiyo labada kaf inkastoo culammada qaarkood wakhtiga zamanulfitnaha labadaana ay ku daraan oo yidhaahdaan ragga markaa ajaanibta markay la joogaan xataa wejigooda iyo labadooda kaf inay muuqdaan ma aha ay yidhaahdaan culammada qaarkood haddana jumhuurka waxaa mashhuur ka ah inay markaa wejigiiyo labada kaf keliya ka reebaan waxaana markaa xadiiska nabiga sala allahu aleyh wasalam ee tirmidi soo wariyey sheegayaa almar'atu cawratun faida kharajat istashrafaha ashaytaan almar'atu cawra qofka dumari waa cawro waa mid cawro u saaxiib ah hadday soo baxdo shaydaan baa u hanqaltaagaya saasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu yidhi walaa yubdiina zinatahunna ila maa dahara minha yacnii quruxdooda yaynay muujinin wixii ka muuqda oo quruxdooda ah mooyaane wax kale yaynay ka muujin marka dumarku waa inay cawraadkoodii asturaan oo jidhkoodii ay qariyaan oo waxaweeye dhar asturaya ay qaataan dharka marka waxa weeye khafiifka ah ee markaa jidhkii ka muuqanayo inay qaataan marka uma bannaana sidaynay marka waxa dumarka ugu bannaanayn dharka cawradooda muujinaya ee jidhkoodii aan qarinaynin raggana uma bannaana cawradooda waxa muujinaya inay xidhaan ee waxaweeye waa inay cawradoodii asturaan baa waajib ku ah cawradoodii inay asturaan baa waajib ku ah waa kii xadiiska ay ku saarootay sinfaani min ahli nnaari lam arahuma waxaana ka mid ahaa wanisaaun kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumiilaatun ru'uusuhunna ka asnimati lbukti lmaa'ila laa yadkhulna aljannata walaa yajidna riixaha wa ina riixaha latuujadu min masiirati kada wa kada xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay laba nooc oo ahlu naarka ka mida ma arkin baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam labadaana waxaa ka mid ahaa dumar waxna sita oo dhar xidhan haddana qaawan kaasiyaatun caariyaat culammadu maxay ku fasireen culammadu waxay ku fasireen kaasiyaat min xaysu suura caariyaat cala alxaqiiqa muuqaalka markaad ka eegtiyo suurada waxbay xidhan yihiin xaqiiqada hadday tahayna cawradooda waa muuqanaysaa ma asturna saa waa lagu fasira waxaa kaloo lagu fasiray kaasiyaatun jidhkoodii wax ka mida asturanoo wax saaran yihiin caariyaatun qayb cawradoodii ka midina waa qaawan tahay waa lagu fasiray taana waxaa kaloo lagu fasiray in marka waxa weeye maryihii ay isku dhejinayaan oo marka cawradoodii ay sawirayaan inta mid waliba a soo gelaysa sida saxiixa marka waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam waciid buu u sheegay laa yadkhulna aljannata walaa yajidna riixaha yacni jannadana geli maayaan kuwa cawradoodii muujinaya ee aan cawradoodii asturayna qarinaynini yacnii urta jannadana heli maayaan urta jannadana urin maayaan oo heli maayaan marka waa waciid daran weeyi marka waxa rag iyo dumarba waa in cawradii la asturaa waxyaalaha inagu soo biiray waxaa ka mid a dadka qaarkood waxay xidhanayaan waxyaalo cawradoodii aan qarinaynin ayay xidhanayaan mushkiladuna waxay tahay baayic mushtarku waxyaalahay soo waaridayaan caalamka waxay ugu tagaan bes unbay iska soo qaadayaan iyagoo aan waxba u eegayn ta noocaasina waa arrin qalada weeye waxyaalaha jira waxaa ka mid a miyaad aragtay dhar cusub oo karkaran inta ogaan loo googooyey la soo karkaray oo iyagoo karkaran baa la iibinayaa waxaa laleeyahy waa modeel hadda ka warran waxa weeye ogaan baa loo soo yacni saa looga soo dhigay markaasaa waxa weeye si ay rugagoo kale inay ka idlaadeen meelo kale inay ka idlaadeen dabeedna la karay ay markaysaga duntii sidaas marka waxaan yani iyadoo khaliya ay tahay yacni hoostana markaysaga wax yar lagaga karay oo lagaga raqcay yacni qaabka noocaasa qaar baaba qaawan baaba la yidhi oo markaysaga meeshuba iska dalooshaa waxyaalaha noocaasoo kalea dee in laynoo keena maaha oo waxa weeye gaaladu dee waxay doonaan bay sameeyaan way isqaawiyaan oo waxay doonaan bay sameeyaan in waxa weeye waxyaalaha noocaasoo kale a la keeno la hirgeliyo dadkii ka baayac mushtareeyaan dee sax ma aha sax ma aha waa tashabbuh gaaladii la shabbahayo o laysu ekaysiinaayo yacni markaa weeyaan maryaha qaarkood waxbaa ku qorqoran waxaa ku qorqoran dad fara badani markaysaa waxa ma garanayaan shicaaraaba ku yaalla shicaarada iyo calaamadaha ku yaallaa qaarkood waxay yihiin shicaarkii qowmuluudka yacni ragga markaa waxa weye isfuulfuula yacni calaamadaha isku aqoonsadaan baa maryaha qaarkood yacni markaa ku yaalla markaasaa inta layska iibsado layska xidhanaya calaamadahan way isku aqoonsadaan oo marka la arko marka waxa weeye yacni ninkii waxaa ku sugnaa oo ragga isfuulfuula markaa ahaa noocu doonaba ha noqdee ama ka la fuula ha noqdo ama ka wax fuulaba ha noqdee waxa weeye ka kale waa ku calaamadsanaya oo isku garanayaan waxay ka dhigan tahay inay isku tilmaansanayaan isku aqoonsanayaan isku soo raadsanayaan waxyaalaha noocaasoo kale haddee waa in laga fogaado layska ilaaliyaa mare wax ku qoran yihiin oo aanad garanayn waxa ku qoran marka horeba iska jiro iska ilaali ha xidhanba waayo waxaan wax kaaga soo bixi doona ma ogid wax kaaga iman doona mar haddaanad garanayn dee ma ogid mushkilooyinka jira waxaa ka mid a hadda saraawiil baa markaysaga la keenay dhallinyarada marka in badanoo ka mid a aad u qaataan saraawiisha waxaa loogu talagalay dadka marka waxa weeye noocaas aynu sheegayna xunxun ayaa loogu talagalay waxaa loogu talagalay dabadu inay muuqataan la doonayaa sow gabadha xumi lama odhan jirin waxa weeye meeshay u quruxda badantay bay muujisaa yacni ragga ficilkaa xun yaqaanaa waxay doonayaan dabadooda inay muujiyaan oo halkaa dabadooda laga arko saasay markaysa waxa rabaan marka surwaalka waxaa loo tolay xaggan dambe waa loo yareeyey waxaa laga dhigay wax yar oo aan sare u qaadnayn oo meeshii asturayn saas aawoodee hadduu foorarsado waxaa muuqanaya markaysa markaa xaggiisaa dambaa muuqanaysa waad aragteen wakhtiyada qaarkood qaar masaajidda la soo galay oo markay sujuudaan aad ka naxayso markaysa waxaad la yaabayso shaarkii markuu ka yaro qaadmo waxaa muuqanaya cawradoodii baa muuqanaysa iyagoo sujuudsan iyagoo sujuudsan ba cawradoodii muuqanaysa waxyaalaha noocaasi waa wax xun weeye yacni saraawiishii aynu naqaanay noocaas may ahayn saraawiil sare u qaadmaya bay ahaayeen xaggiisana ay markaysa waxba dheer tahay saas aawoodee meel sare ka xidhmaya yacni ruuxa marka waxa weeye hadduu foorarsaday hadduu sujuudo toonna aan marka waxa weyaan yani cawradiisu muuqanayn cawradiisu ama dabadiisu ayna muuqanayn noocaasay ahaan jireen yacni nimankii baaca mushtarka ahaa waxay soo qaadeen oo soo waarideen yacni saraawiishii loogu talagalay yacni qowmuluudka loogu talagalay kuwii bay soo qaadeen in loo dan lahaa ruuxa dabadiisu inay muuqato la doonaayey ya waa yeedhmo sida markaysa marka waxaan u taallay bay ahay saasaa loogu sameeyey sidii baa markaysaa wax walba iska soo qaadanana markaasaa la keenaya waxyaalaha noocaasoo dhan waa in aad iyo aad looga taxadiraa dadka baayac mushtarkiina waxay ka baayac mushtaraynayaan waa inay eegaan kasabkoodu inuu xalaal noqdo waa inay ku dadaalaan waa inay iska ilaaliyaan waxyaalaha marka aan fiicnayn inay markaa soo waaridaan waa inay iska jiraan oo iska ilaaliyaan wax wanaagsan oo waxaweeye markaa wax asturaya oo fiican oo dadkii xumaa ekaysinta laysu ekaysinaya shabbahadda la shabbahaya aynay ku jirin waa in marka waxaan yacni ay noqotaa waxay keenayaan oo ka baayac mushtarayaan waa inay noqotaa marka dharka la qaadanaya waa inuu dhar wanaagsan noqdaa dhar aan marka waxa weeye tashabbuh gaalo laysu ekaysinaya aanu ku jirin dhar marka waxaweyaan yani ragga labada jinsi yani noocna nooca kale inuu isu ekaysinaya inay ku jirin dhar cawradii asturaya oo qarinaya dhar waxa weeye marka shuhro iyo marka waxaweeye yani marka caannimo yani marka aynay ku jirin oo waxaweeye qofkii markaa yani uu ku caanbaxayo noocaas aan ahayn waa inay noqotaa waxa la xidhanayo yacni dharku marka asal ahaan ibaaxa ha ahaado mubaax ha ahaado laakiin dee asbaabu xaaraan ku noqdaa jira marka waa in laga taxadiraa wuxuu xaaraanta ku noqonayo waa in laga taxadiraa waxa cawrada ku dhegsan yacni rag iyo dumar marka midnaba waa inay qaadan hadduu shaygu cawradii ku dhegsan yahay yacni waxa weeye waa inaan markaa la qaadan waayo sawiraadan cawrada uu sawirayo dee lama rabo sida markaa dumarka loogu diidaayo waxa cawrada sawiraya ayaa raggana loogu diidaya waxa cawrada sawiraya waatii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi murha faltajcal taxtaha khilaala innii akhaafu an tasifa xajma cidaamiha xadiiska marka waxa weeye yani culammada qaarkood ay quweeyeen sheekh albaanina uu markaysaga ku quweynaayo yani jilbaabu lmar'ati almuslima oona marka waxa weeye inay fadfaad noqoto maraday qofka dumar isku asturayso u deliishanaayo uu xadiiskaa nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam murha faltajcal taxtaha khilaala maradan maro kale ha ka hoosaysiiso waxaan markaa ka baqayaa inay waxaweeye xajmiga jidhkeeda inuu sawiro ayaan ka baqayaa inuu sifeeyo bimacnaa sawiro kaasaan ka baqayaa marka dhejis waa inaanu noqon sidaan dumarka loogu diidaayo ila waxyaalaha qaarkood waa mushtarak waxyaalaha qaarna waxaa si gaara loogu diidayaa qolo gaara loo diidayaa ashyaada qaarkoodna waa loo wada diidayaa rag iyo dumarba sida dumarka loogu diidaayo wixii cawrada sawiraya ayaa raggana loogu diidaya wixii cawrada sawiraya loo diidayaa waa la doonayaa wax asturan inuu noqdo waxa la xidhanaya maradu inay noqoto maro wanaagsan oo marka waxaweeye maxaadiirta sharciga ka maran waxaweye waa mid fiican tashabuha gaaladana aad iyo aad ha laysaga jiro oo ekaysiinta gaalada laysu ekaysiinaayo oo wixii marka la yidhaahdo yani marka ama fannaan baa xidhay ama ciyaartooy baa xidhay ama waxaweye mid kaloo kharaabaa xidhayba aan la yska xidhanin ee waxaweeye la sameeyo yacni wax asturan oo wanaagsan in la xidho waa in lagu dadaalaa wallahu aclam su-aasha inankani marka uu keenay waxay ku saabsan tahay erayada xadiiska nebigu sala allahu aleyh wasalam yaanu ahayn tawqiifi oo sida nebiga calayhi salaatu wasalaam ay uga timi aan loogu hadlaynoo loo sheegayn waayo xadiis aynu soo marray waxaynu qaadannay sidii uu xadiisku qoraayey si aan ahayn waa yahay xadiiska kollay lafdigiisa ma qorin laakiin mala aayadaynu soo qaadannay ayuu markaa qoray wa in yamsaska allaahu marka waxaa laga yaabaa maaddada markaynu sheegaynay in nuskhadiisu ay markaa si u qoraysay dabeedna aynu nidhi sidan iyo sidanba waa ku bannaan tahay intumana faseexa weeye jawaabtu waxay tahay axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam meelaha qaarkood baa riwaayaadka ama alfaadda la soo wariyaa ay kala duwanaataa oo riwaayadda qaarkood ba ay mid ku soo wariyaan taas waa qodob waa mid labaadee axaadiista nebigu sala allahu aleyh wasalam qur'aanka lama mid aha waxay culammadu isla ogol yihiin qur'aanka inaan markaa macno lagu warin karin ama macno aan lagu soo naqlin karin laakiin xadiiska nebigu saas marka waxa ma aha ee jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan bilmacnaa in lagu soo naqlin karo ciddii markaa macnaha garanaysa oo toosinaysa inuu macnaha ku naqlin karo waxaa ka hadhanuun erayada markaa iyagu tacabbudiga ah ee tacabbudi ahaan u yimi oo alfaaddooda lagu cibaadaysanaayo iyaga markaa lama beddelaayo waxaana laga qaadanaya xadiiskii baraa ibnu caazib baa laga qaadanaya ee ku saabsanaa dikriga la odhanaayo marka la seexanayo aamantu bikitaabika aladii anzalta wa binabiyika aladii arsalta xadiiskaas oo saxiixa ku sugan bara ibnu caazib markuu soo wariyey waxau idhi nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa ayaan ku celceliyey xadiiska anoo doonaya inaan qaybo aanu iga baxsan markaasaan waxaan idhi aamantu bikitaabika aladii anzalta wa birasuulika aladii arsalta markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qul wa binabiyika aladii arsalta xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahy waxay ka qaataan culammadu alfaadda tacabudiga ah inaan lafdi lafdi kale lagu beddeli karin alfaadda lagu cibaadaysanaya adkaarta iyo markaysa marka waxaan soo arooray iyaga marka alfaaddoodaa lagu tacabudayaa yacni cibaado ahaan loo akhrinayaa iyaga marka culammadu waxay yidhaahdeen xadiiskaas sida laga daliishanaayo lama beddeli karo bacdu ahlicilmi waxay ilxaaqiyeen jawaamicu alkalim wixii ah oo maadaama khasaa'ista nebiga sala allahu aleyh wasalam ay ka mid tahay innii uutiitu jawaamica alkalim oo nabigana khasaa'istiisii lagu tiriyey uctiitu khamsan lam yuctahunna nabiyun qablii ama axadun qablii waxa markaa ka mid ahayd khasaa'istii waxaa lay siiyey kelmadaha jawaamicda ah ee macnayaal fara badan koobsanaya alfaaddooduna kooban tahay macnahooduna ballaadhan yahay dee maadaama khasaaistii nebiga sala allahu aleyh wasalam ay ka mid tahay jawaamiculkelim in la siiyey alfaadda jawaamicda ah iyaga markaa lama keeni karo alfaad kale oo kooban oo siday u kooban yihiin oo kale u kooban oo macnahoodii wada oofinaya taasna saas yadaa bay yidhaahdeen ciddii aan macnaha garanayn macno kuma warin karee lafdiga wixii la soo wariyey bes waa inuu markaa yacni markaa yidhaahdaa laakiin licaarifin macnaahu macnihii mid garanaayo oo toosinaayo oo fahmaya xaalka noocaas ah jamaahiiru ahlicilmi waxay isla ogol yihiin bilmacnaa in lagu warin kara isla ogol yihiin waxaanan kuu hormariyey alfaadaha qaarkood waxaa dhacdaa in waxa weeye markaa ruwaaddu qaarba si u soo wariyaan ta kale xadiiska marka la dabdinayo yacni culammadu waxay ku dabdiyaan fasiixii luqada carbeed bay ku dabdiyaan oo waxaa dhici karta raawiga laftiisu wakhtiyada qaarkood lafdiga markaysaga bilmacnaa hadduu doono inuu ku wariyey oo dabeedna markaysaga lafdigii afsaxa ahaa aanu raawigu akhrin nebiguna sidii afsaxaha ugu dhawaaqay sida la ogsoon yahay in markaa luqada carbeed ay afsaxa tahay baa lagu tawjiihinayaa nebigu inuu ku dhawaaqay lagu tawjiihinaya alfaadda qaarkood baa dhici karta marka waxa weeye ilaa nebigu waa fasaaxo badnaa wuxuu aha afsaxu nnaas dadka ka ugu fasaaxada badan marka waxa weeye sida ugu fasaaxada badan ee ugu wanaagga badan baa nebigu calayhi salaatu wasalaam ku hadlay marka waxa weeye calaa kulli xaal yacnii marka laga hadlaayo massa iyo masu yamusuna waa la soo naqliyaa oo luqada carbeed waa lagu sheegaa massa yamusu oo inay ahayd baabu nasara iyo inay noqoto baabu farixa inay noqoto labada mid walba waa jirtaa laakiin ayuhuma afsax laa shaka waxaa afsaxa baabu farixa inay tahay saas aawoodee qur'aanka marnaba uguma soo aroorin yacni yamusu iyadoo ah oo baabu nasara ah massa yamusu yacni marka waxa weeyaan marka uguma iman ee waxay ugu timi qur'aanka fii jamiici alqur'aan waxay ugu timi yacni iyadoo markaa waxa weeye caynulkelima la kordhigaayo haddii markaa labada si la kala fakiyo oo laamulkelima iyo caynulkelima la kala caddeeyo haddii la ysku idqaamana xarakadu waxay ka muuqanaysaa faa'ulkelima oo miimka ah bay ka muuqanaysaa laa yamassuhu ila almutahar laa yamussuhu ma aha yacni waxa weeye laa yamussuhu taasaa waxay noqon lahay baabunasara laakiin taa lama akhrin wain yamsuska lama akhrin marka sida marka qur'aanka ay ugu timi ayaa markaysaga marka afsaxa oo fasaaxo badan culammadu markay leeyihiin sidan baa la banneeyey sidan baa la banneeyey sidan baa la banneeyey lafdi keliya laga yaabaa inay saddex weji kuu sheegaan markay ku leeyihiin saasaa la banneeyey maxay ku socdaan fasiixi luqada carbeed bay ku dabdinayaan fasiixi luqada carbeed bay ku dabdinayaan imka culammada carabiyada in badanoo ka mida alfaadda xadiiska ma deliishadaanoo carabi ahaan uma deliishadaan way yar yihiin culammada deliishadaa tacliilkoodu muxuu ahaaday tacliilkoodu wuxuu ahaaday yacni axaadiista dad badan baa soo wariyey marka waxa weeye alfaaddan in alfaaddii nebiga tahay calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weeye marka laazim ma aha waxaa dhici karta bilmacnaa ruwaaddu inay ku wariyeen baa markaysa waxaa laga yaabaa sidaas aawadeed maadaama ay dhici karto alfaaddan in marka ay macnaa ku wariyeen bilmacnaa ay ku wariyeen oo lafdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yahay aan markaysa waxaa la hubin yacni wixii la ogsoon yahay ee luqada lagu yaqaano inay marka waxa sidaasi fasaaxo badan tahay waxa weeye ayaa marka la ictimaadayaa oo ciddii carabiyadooda lagu kalsoonaaba marka la cuskanaya weliba ruwaad badanna waxaa laga yaabaa luqada carbeed inaynay markaysa marka waxaan yacni aad yacni markaa aqoontay u lahaayeen yacni saxaabada ma sheegayaan yaa a'immada waxay sheegayaan ruwaadda dhexe yacni waxaa jira dad fara badan oo ama mawaali ahaa ama markaysaa wax la mida oo iyagu marka waxaweye luqada carbeed markaysa marka waxa bartay marka qaarkood waxaa dhici karta in luqadii carbeeda aynay marka waxa weeyaan si yacni markaa xoog badan aynay u aqoonin aynay is yidhahdaan axaadiista marka alfaadda ku wariyay calaa kulli xaal qowlkaasi muctamad yaanu ahaan oo sida ibnu maalik wakhayruhum mareen oo ah markaysaga axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ee saabitada ah carabi ahaan waa loo deliishan karaa walow yaqiin bayaan loo hubin lafdigan inuu ahaa lafdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin danniga haalibka ee lagu rajo badan yahay inuu lafdigii nebiga yahay calayhi salaatu wasalaam wax khilaafsan haddii aan lahayninoo caddaynaayo khilaafkeeda ayaa la ictimaadayaa taasna way ku filan tahay ixtijaajka la xujaysanaayo o loo deliishanaayo way markaysaga ugu filan tahay waayo markaysaga marka ashcaaraha luqada carbeed ee marka carabi ahaan loo deliishadaba waxaa jira riwaayaad badan oo kala duwan oo lagu soo wariyo gabayada lagu soo wariyo oo la odhanaya sidan baa loo soo wariyey sidan baa loo soo wariyey yacni waxa weeyaan ixtijaajka werinta markaysaga la soo warinayo axaadiista nebiga ka xoog badan oo inta loo shartiyo yacni axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam riwaayadda soo warinaysa hadday tahay xagga dabdiga iyo siqannimada iyo waxa la midka ah looma shartiyo ashcaarta cidda soo warinaysa markaysaga looma shartiyo marka haddii ashcaartiiba ay bannaanaatay in markaysa waxaan yacni la xujaysto oo marka carabi ahaan loo deliishado axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam la soo wariyey ee saabitada in la deliishadaana waxay noqonaysaa cala sabiili awlaa ayay markaa noqonaysaa laakiin waxaan u sheegayey yacni culammada markaysaga tawjiihooda iyo siday ka cabireen markaysa markaa yidhaahdeen inaan marka waxa tilmaamo ayuunbaa markaysa waxa muraadkaygu ahaa kutubu shuraax haddaad eegtay shuraaxulaxaadiisna waxaad arkaysaa yacni alfaad badan iyagoo dabdinaaya dabdiyo badan oo kala duwan dabdiyadaas ma aha mid walba inay riwaayo u hayaan ama imaamu nawowi ha noqdo ama markaysa marka a'immada kale ha noqdo ee markaysa axaadiista sharaxday shuraaxul axaadiiska waxay ku dabdinayaan cala alfasiixi bilugati alcarab wain lam yurwa lafdigan yaan laba soo warine fasiixi luqada carbeed sidii lagu yaqaanay ku dabdinayaan nebigana calayhi salaatu wasalaam wax laxni ah ama luqa radiye ah iyo wax la mida in loo nisbeeyaa yacni sax noqon mayso inkastoo tani marka waxa weeye kollay fasiixa ay soo gelayso yacni yamusu laakiin afsaxi aynay ahayn oo sida fasaaxada badani yamasu ay tahay siday qur'aankaba ugu timi wallahu aclam